munaasabad lagu sagootanayey shan iyo labaatan injineer oo qiimeyn ku sameyn doona burburka gaaray wadooyinka isku xira gobolada dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya injineeradan ayaa loo qorsheeyey in ay ka howlgalaan maamul goboleedyada dalka si ay u qiimeeyaan burburka gaaray wadooyinka dalka tan iyo dowladii dhexe ee soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay munaasabada lagu soo watanayey injineeradan ayaa goobta ka hadlay waxa uu ka warbixiyey injineeradan iyo howlaha ay qaban doonaan waxay noqonaysaa markii ugu horeeyey afariyo soddon sano kadib aan muxuu ahaay tiimam injineer ah loo diro dalka qaybihiisa kala duwan loo diro ayay noqonaysaa oo mxuu ahaa kasoo sameeya daraasaad dibudhiskii dalka sidii loo samayn lahaa ee kasoo sameeya oo weliba daraasaad mxuu ahaayey ah ee farsamo oo aada u sareysa ah ee mxuu ahaay loo diro oo mxuu ahaay laga dhaqangeliyo dalka waa intii burburka ka dambeysay oo dhan waa markii ugu horreysa weye waxaanan ku faraxsannahay inay mxuu ahaa runtii wasaaraddu ay mxuu ahaay u guntanto howlahaas mxuu ahaayey ayna midho dhal noqdaan haddii ilaahayna wasiirka ayaa dhanka kale waxa uu ka warbixiyey muddada loo qorsheeyey howshan daraaseynta wadooyinka burburku u gaaray ay socon doonto isaga oo arintaasi faahfaahin ka bixinayana waxa uu yidhi aradu qaybtan hore ee daraasaadka koowaad waxay ku samayn doontaa insha alla muddo kaaban oo aan muxuu ahaayey laba usbuuc ka badnayn ayay ku samayn doontaa haddii ilaahay yidhaahdo ama ka yarba waxaa kaloo markaa xigi doonta in daraasaadkaasi lagu samayn doono mxuu ahaayey falanqayn dheer oo cilmiyeed lagu samayn doono ayaa mxuu ahaayey iman doonta kadibna lagu bixin doono mxuu ahaayey qiimayntii dibudhiskaas dhulkaas sidii loo dhisi lahaa in iyadana mxuu ahaay haddana ay qaybo kale ay samayn doonaan bay ka mid tahay hadda maanta waxay daraasadanina siinaysaa astaynta meelaha suuragalkaa ee mxuu ahaayey laga laga dhisi karo ama mxuu ahaayey information iyo warbixin laga heli karo si mxuu ahaay loogu sameeyo daraasaadka ku xiga ee qiimaynta dhismaha mxuu ahaayey jidadkaasi ay noqon doonto tan iyo burburkii dowladii dhexe markii ugu horeysay ayay dowladda soomaaliya waxa ay qorsheysay in qiimeyn iyo dibu hagaajin lagu sameeyo wadooyinka isku xira gobolada dalka oo burbur uu soo gaaray maadaama muddadaas aan dayactir lagu sameyn